haddaan ugu horeen aan ku bilaabo kunyo barow horta waa tuulo masaafo ahaan balaa u jirtaa sagaashan kilomitr dabcan nimankii asal baraa way ku xooganaayeen intaan dowladda soomaaliya iyo ciidamada iskarsanaya midooda oo africa iyo sanimaan halkaa markii laga saara ayay waxay ku habsadeen tuulada kunyo barow saldhigyada u waaweynaayo ay ka dhigteen hali kowdii habeennimo ama toddoba saaq qofka sidai u yaqaan ayaa ciidamada maraykanka iyo ciidamo gaar u tababarma soomaaliya ayaa weerar ku qaadeen halkaasna nimankii madeysiyaadka argagixisadaha waa laga saar sida igu maqaalka marka ujeedkuma wuxuu ahaa in magaalada laga saaro mise waxaa jira howlgal ay rabeen in ay fuliyaan ama ha noqoto dad ay bartilmaameedsanayeen ama ha noqoto in ay unugya burburinayeen ma ujeedku wuxuu ahaa inay magaalada ka xoreeyaan maleeshiyadaas dabcan horta kuuyo barow masaafo ahaan waxay u jirtaa caasimada soomaaliya muqdisho saddex boqol oo kilomitr muqdisho iyo kuuyo barow inta u dhexle xerooyin ayay ku leeyihiin shabaabku waxaan dareemi karnaa amba aan qiyaasi karnaa in meeshaas bartilmaameedka dad ah ayaan dareemi karnaa marka howlgalkaasi sidee u dhacay ma ku guul daraysteen mise waxaa jira ujeedada ay ka lahaayeen waa ay kasoo gaareen
dabcan annaga horta maaan ma aanan tegin meeshii dagaalka ka dhaca laakiin ilah madax banaa si ay noo xaqiijiyeen ciidamada isbahaysiga oo meeshaas weerarka ku qaada inay ku guulaysteen ayaa hadalheynta ugu badanta marka waxaa la sheegayaa in maxaabiista halkaasi ku xirneyd lasii daayo maxay ahaayeen maxaabiistaasi haddiise lasii daayo ma soo wadeenoo iyagay soo raaceen mise siyaaba magaalada kusii dhex daayay
wararkaan ka helayna tuul tuulada kunyo barow waxay noo xaqiijinayaan maxaabiist boqol iyo siddeetan ah ay meel ku xirnaayeen ay soo furteen nimankaan weerarka qaada marka ujeedkuma wuxuu ahaa in maxaabiistaas la soo furto
ujeedka maxaabiis kali ma ahayn raggaa bartilmaameedka ahaa balse waxaan u malaynaa raggaas in guushil laga raba laga gaaro marka xogta sidaa ku maqsheen ragga ma la yaqaanaa ma la dilay ma nololaa lagu watay wax xooga ma ka haysaan
walaalla waa mahadsan tahay dabcan meel dagaal ka dhaca dadaa ku dhimaa in dad badan oo ayukaa meesha ku laciyeen laba xerana wax gaadiid yaalla iyo hubna meesha ku gubta ayaan hadda warka lagu soo gaaraa nimankii bartilmaameedka ahaayena dabcan guushii laga raba waa laga gaara sida annaga wararka nagu soo gaaraya marka khasaaraha howlgalkan ka dhashay ee dhinaca ciidamada dowladda iyo kuwa maraykanka ma haysaan intuu leegyahay walaalla meel dad ku dhinta ma qarsoomaysa dadkaas haddeer wax oo xaggooda soo gaara haba yaraatee oo annaga wararna soo gaara ma ay jiraan
ma jiraan dad gaar ah oo aad magacyadooda idinku soo duulay oo ahaa bartilmaameedka weerarkan oo ama la dila ama la qabta
falastinay sahanka warqababa amba mediahaba soo qora hadda ka hor toddobaadkan hordhaciisa ayaa meesha duqeemo lala bartilmaameedsaday waxaana ku dhinteen rag horjoogayaal ah oo shabaabka ka mid ahaa oo u qaabilsanaa dhanka bari buuraha galgala nin magaciisa kusoo koobeen markaas ku dhintay toddobaadkan hordhaciisa nin magaciis lagu soo koobay dheereeye dabcan hadeernan faahfaahinta dib aan ka dhiibi doonaa weli xaqiijinaan ku jirnaa balse dib aan kasoo sii doonaa laakiin hadda waxaan ku xaqiijaa meesha in rag sarsare oo nimankaa khawaarijta ku dhintan ayaan ku xaqiijaa hadda marka iyaa haysta kunye barow ma ciidankii qabsadaa jooga mise shabaabay uga soo baxeen
ciidankii shabaabna ma ay joogaan sida warka nagu soo gaaraa nimankiina danihii ka lahaayeen ilaa saddex saacadood xariirta in magaalada gudaheeda ku jireen ayaa naloo sheega guulihii lahaayeen markii ka gaareen dib ugu soo laabtay